madaxweynaha Israa'iil ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in amniga, dhaqaalaha iyo bulshada Israa'iil dhammaantood halis la geliyay iyo in midnimada darteed uu ugu baaqiyo xukuumadda in si degdeg ah ay u joojiso geeddi-socodka sharci dejinta iyo isbeddelka lagu samaynayo. Waxa uu ku booriyey sharci dejiyayaasha isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka in ay ka hormariyaan muwaadiniinta Israa'iil wax walba isagoo sheegay in tani ay tahay mid muujinaysa ahamiyadda hoggaanka iyo mas'uuliyadda marka laga soo tago ururka shaqaalaha histrat oo ku guda jira shaqo joojinta ururka dhakhaatiirta ugu weyn ayaa sidoo kale u dhawaaqay shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan qorshaha dib u habaynta garsoorka sidoo kale shaqo joojinta ayaa saamaysay duulimaadyada ka dhoofaya garoomada caalamiga ah ee ugu weyn israa'iil ficilada maanta oo isniina soo kordhay ayaa daba socday mudaharaadyo ay dhigeen tobanaan kun oo qof oo ka dhacay deegaanada dalka oo dhan kuwaasi oo laga soo horjeeday go-aanka netanyahu uu shaqada uga cayriyey wasiirkii difaaca wasiirka difaaca yoav galant ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo qorshayaasha dib u habaynta garsoorka ee xukuumadda oo ay ku jiraan in la siiyo laanta fulinta magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare iyo u oggolaanshaha xukuumadda in ay ku tirtirto xukunada maxkamadda haddii ay hesho cod haldheeri ah wasiirka gaashaandhig ee xilka laga qaaday ayaa kaga digay hadal laga sii daayay telefishinka sabtidii in kala qaybsanaanta arrimahani ay saameyn ku yeelan karto hay-adaha amniga iyo milatariga taas oo uu sheegay in ay ka dhigan tahay khatar amni oo dalka ku wajahan afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka adrian watson ayaa bayaan ay soo saartay axaddii ku muujisay walaaca ku saabsan xaaladda iyada oo sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ka jira israa'iil ay muujinayaan baahida degdega ah ee loo qabo isu tanaasulka